cudurka loo yaqaana cagaarshowga waa mid ka mid a cudurrada ku dhaca beerka waxa uu si weyn u saameeyaa bulshadeenna cudurkaasi waxa uu leeyahay ilaa dhowr nooc oo kala duwan waxaa loo qeybiyaa a b c d iyo e waxaana qeybahaasi kala duwan ee cudurka kala qaadkooda uu ku xidhan yahay nooca fayraska dalkeenna soomaaliya waxaa si gaara u saameeya cudurka cagaarshowga gaar ahaan cagaarshow b iyo cagaarshow c kuwaas oo si tartiib tartiib ah beerka ugu dhaco haddii aan la daweynna sababi kara in beerka shaqadiisa uu gabo cudurka intiisa badan waxaa looga hortagaa ilaa dhowr waxyaabood waxaa ka mid a tallaalka ilaalinta nadaafadda iyo in la sameeyo baaritaan joogto ah oo lagu ogaanayo caafimaadka qofka haddaba maamulaha guud ee cisbitalka bayaan ahna dhakhtarka cudurrada guud ee cisbitalkaasi doctor yuusuf maxamed cumar ayaa ka warbixiyay dhibaatada cudurka loo yaqaana cagaarshowgu leeyahay bulshada xanuunkan cagaarshowga waa xanuun dhibaato badan ummadda ku haya waxa sababayna ay tahay virus ka mid ah fayrasyada ee ah noolo aan la arkin kaasoo jidhka soo gala ama habab kala duwan ha ku soo galo ugu dambaynna tago unugyada beerka taasaa marka waxaa loo yaqaanaa cudurka cagaarshowga cudurkaasi marka viruska soo galay jirka wuxuu noqdaa dhowr nooc waxaa loo siiyey ama loo ashdeeyey magacyo sida magaca eega biiga siiga dhiiga iyo iiga intaasoo nooc waxay dhibaato u geystaan beerka unubyadiisa taasoo ugu dambeyn keeni doonta beerka inuu noqdo dhagax oo kale inuu noqdo yaraado ama inuu noqdo beerka inuu isu bedelo kansar inuu isu bedelo markaan xarumaha bukaanadana ugu imaanahaya aan aragnana waxaa aada u badan xanuunka cagaarshowga biiga loo yaqaano taasoo sababteedu tahay ka hortagga inuu aada u hooseeyo iyo hababka uu jirka kusoo geli karana inaan bulshada in badan aysan ka warahaynin taasaa waxay fududaysay in xanuunkan beerka uu si sahlan ku gaaro nambarka bukaanadana ay sii kordhaan sidaa darteed marka waxaan u baahannahay in bulshada laga baraarujiyo sababaha xanuunkan keeni karo inuu kor u socdo in laisla ogaado lagana hortago hadday ahaan lahayd siduu jirka kusoo geli lahaa in looga hortago haddii ay ahaan lahayd in dawooyin looga hortago la qaado dhanka kale maxamed aadan waxa uu ka mid yahay bulshada ku nool magaalada kismaayo hore waxauu ahaa qof reer baadiyaha oo ku nool baadiyaha balse hadda magaalada ayuu joogaa waxa uu inooga warbixinayaa bukaan uu ku dhacay xanuunka loo yaqaano cagaarshowga iyagoo baadiyo jooga weliba ay ku daaweeyeen daawada loo yaqaano daawodhareedka cagaarow markaan faahfaahin kaa siiyo qof eelaanahay buu ku dhacay oo xaafadda ka mid ah reemii baan ahayn ma joogin magaalada geedo ayaa lagu uumin jiray oo daawo dhireed ahaan lagu uumin jiray maqaar duub wax la dhahana waan ku samayn jirnay ariga caanihiisaa lagu lasi jiray maadaama cudur dabadheeray u yahay qofka uu ka caafimaado geed la yidhahda qodaxtoosha geed kaleo la yidhahda carmada ayaan dab saari jirnay markuu buro ayaan mar intaan ku dadnaan ku uumin jirnay dhaqanka baadiyada ama caafimaadka baadiyada ama daktarada baadiyada saasaan oo isticmaali jirnay dadkii aan aniga macnaha aan arrintaas kala kulmay een daawadiisa aan noocaas ka dhigayne ilaahay baa mahad iskale ugu caafimaaday aad buu u caafimaaday si kastaba ha ahaatee dalka soomaaliya waxa uu ka mid yahay dalalka geeska afrika sida weyn uga hooseeya nidaamka caafimaad taasoo keentay in cudurrada faafa ay si sahlan uga faafaan cudurka cagaarshowga waxa uu ka mid yahay cudurrada sida qarsoodi ah bulshada ugu dhex faafa iyadoo dad badani aysan ogeyn inay qabaan cudurka ilaa uu gaaro heer halis ah oo qofka uu soo rito